bismillaahi waa jirtaa cabasho gaadiidleyda hiiraan ay samaysay waxay ka cabanayaan waxaa weyn lacaga cashuuraadoo fara badan oo gaadiidka lagu soo rogay oo aysan qaban karayn oo culays ku ah lacagtaasoo gaaraysa ilaa ay kun doolar oo lacag ah magaalada beledweyne ee agaarkeeda waa adigu ilaa afartan kilomitr konton kilomitr in kun doolar lacag lagu bixiyo lacagtaasoo markii hore aan bixin jiray laba boqol iyo konton doolar arrintaas ayaa nagu qasabtay in maaragtay cabashadaas aan jeedino ilaa haddana wax nagala munaaqashoodo ma aanan helin marka lacagtaa sheegtay kunka doolar ku dhow ama kunka doolarba ah oo aad ku bixinaysaan dhul masaafo ahaan toddobaatan ama lixdan kilomitr ah sidee ku timid in lacagta la kordhiyo
waxay ku timid lacagtaasi markii hore laba boqol iyo konton doolara la qaadi jiray mar dhexe ayaa maamulkii hore la bedelay wuxuu ku daray laba boqol oo doolar maamulkii waan ballansanay waa sahleli weynay asigana maaragtay kulley dagaalo iyo waxbuu ku jiray jaanisaan isku weynay maamulkii asigaa markii la bedelay maamul kala yimid maamulkii kale asigana meel jek point u dhigtay asigana afar boqol iyo konton doolar ayuu soo rogay marka waa laba maamul oo xoogaa maaragtay uu ka dhexeeyo isdiidaya ka dhexayso hiiraan state iyo hirshabeelle ah sidaas ayay kun doolar nagu gaartay
marka maxaa tallaaba oo qaadeen tallaabada qaadna waxay tahay inta aanan shaqada joojinin iclaan ayaan samaynay dadkii beeraleyda ah ee qudaarta soo guranayay iyo dadkii xoolaha ka ganacsanayay si aysan maaragta ugu dhibtoonin ayaa waxaan dhahnay saddex maalmood waxayna ku rarto maanta oo talaadana shaqada waa la joojiyey wayna hirgashay hadda gaadiid fara badan ayaa waxaa taagan beergadiid ilaa iyo soddon iyo dhowr baawura qaar kalena way soo socdaan marka gaadiidka aad shaqada ka joojiseen xaggee marka hore ka imaan jireen maxayse magaalada keeni jireen amay ka qaadi jireen gaadiidka dhowr meel ayuu magaalada beledweyne kaga yimaadaa qaar wuxuu ka yimaadaa muqdisho qaar wuxuu ka yimaadaa gobolada baayo bokool iyo gado qaar kilinka shanaad uu ka yimaadaa qaarna puntland iyo somaliland ay ka yimaadaan
maxay tahay tallaabadaas oo cunaqabateynta ood magaalada saaraysaan maxaa diidaya inaad maamulka kala hadashaan culayska idiin haayo inta aad ku dhaqaaqi lahdeen in dadkaad cunuqabateyn ku rogtaan
maya annaga cunuqabateyn ma aana soo ragin annaga ayaa cunuqabateyn la saaray maamulada iyo magaalada ka talinay ayaan la saaray wax nagala xaajoodana waan la annahay fariimo badan waa u dirnay haddii hadda wax nagala xaajoodaan aragnana waan la fariisanaynaa waa kala doodaynaa waana kala hadlaynaa maamulka oo aan la hadalnay waxa uu v o a u sheegay inaanu jirin ganacsato ama gaadiidley arrimahan kala hadlay ama ku soo hadal qaaday maxaa taa uga jawaabaysaa maamulka fariimankayna way gaareen hase ahaatee inay na qaabilaan way dhici weyse wayna suurtogeli weyse marka cashuuraadka maamulladay ku horreeyey annagaba tariifaha isku hogeenaa jirto hase ahaatee lacagtaani waa lacag zaa'id oo ayagay ku darsadeen waxaan kala xaajoonina ma jiraan ayagana maarata inay noo yeereen ma nagala xaajoonin arrintaas ayada ah maxaa saameynaa is leedahay shaqa joojinta aad samayseen waa ay ku yeelanaysaa nolosha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne magaalada beledweyne waa magaalo soomaaliya bartankeeda ah meel kasta la iskaga goosho waxaa qasab ah dhaqdhaqaaqii haddii la joojiyo in ugu yaraan maciishadii ay kacayso in macluul ay imaanayso in dadkii baabuurta ka shaqaysan ama xamaaliga ahaa ama xoolaha raranaya ama qudaarta raranaya ayagana ay shaqay weynayaan halkaasna culeyskeeda iyo dhibaatadeeda ay ka imaanayso
xal aanan ahayn inaad shaqada joojisaan ma weyseen maxamuud
waa weyne xal kale si kale intuu aan dadkula hadalna waa gara weynay marka waa fariin loo dirayo si kale oo maarata ay noogula soo fadhiisanaya ma leh